Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan ee kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah barasaabkii hore ee ismaamulka migoori oo saake maxkamadda la soo taagaya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolkaasoo kormeer ku tagay degmada kaaraan iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda marinka khaza intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay sideedda bisha toddobaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran barasaabka hore ismaamul goboleedka migori sagaari kood obado ayaa saake kasoo muuqan doona maxkamadda la dagaalanka musuq maasuqa qaybteeda milimani si loo dhagaysto kiis musuq maasuqa oo dhan hal dhibic sagaashan iyo sideed bilyan oo shilinka dalka ah obado iyo toban iyo shan kale oo eedeysanayaal ah oo ay ku jiraan afar caruur oo u dhalay ayaana lagu soo oogay dacwado oo xatooyo ah waa hanti dadweyne iyo iskoorimaad danaha dowladda ismaamulka migori sida laga soo xigtay hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa e a c c konton iyo sagaal markhaati ayaana ee maxkamadda horteeda uga marag furaya si ay u caddeeyaan kiiska ka dhanka eedeysanayaasha haddii maxkamaddu ah ay ku caddaato eedeysanayaashaasi lagu soo oogay dacwadda musuq maasuqa ciqaabteeda ayaa dhan ilaa toban sano xariga intaasina waxaa dheer in qeybta sharciga ee lixdan iyo afaraad ayaana ka mamnuucaysaa dadka la xukumay magacaawis ama doorasho inay ka qayb galaan xafiis dowladeed inay shaqo u aadaan ilaa muddo toban sano ah dhankooda o d b b waxay caddaysay in eedeymaha dembiga ee weli lagu hayo uu sii shaqayn doono in loo mudeeyo dhegeysigooda dacwadda sideedda ilaa iyo sagaalka bishani julaay madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta musalia mudavadi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ayaa shir weyn weli uga qeybgelaya jasiiradda zanzibar ee waddanka tanzaniya shirkan ayaa ah shirka wasiirada ee jaaliyadda bariga africa e a c mister odinga ayaa wasiirada kala hadli doona arrimo badan oo dani ugu jirto gobolka waxaana sidoo kale shirkaasi ka qeybgelaya wafdi uu hogaaminaya madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta dalka musalia mudhavadi boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaali oo u weheliyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriya yabooh ayaa xalay kormeera amniga la xiriira ku tagay degmada ee kaaraan yabooh ayaana ka warbixiyey xaaladda amni ee degmadaasi maamulka gobolka banaadir oo aan qayb ka ahaaya halkan degmadaa yimid caawa fiidkii waxaa degmada maaragta shir uga socday hay-adaha laamaha ammaanka kala duwan ee degmada iyo maamulka degmada oo ka wada hadlaayey degmada iyo sidii maaragtay amnigeeda loo xooji lahaa bulshada loogu adeegi lahaa horumarka kala duwan looga shaqay lahaa oo ugu muhiimsan yahay horumarka midda amniga xaqiiqatan kaaraan waxay ka mid tahay degmooyinka waaweyn welibana maaragtay aad muhiimka ugu ah magaalada muqdisho iyo amnigeeda dabcan kaaraan waxay ahayd wakhti xoogaa meelaha lagu tilmaamay inay xoogaa amnigeedu uu qalqal mararka qaarkood uu ku jiro hadday tahay dhanka ciyaal weerada iyo dhanka maaragta dadka ama askarta qoryaha iska wadata ha noqoto ama ha noqoto dad laga yaabo inayba shacab yihiin oo mararka qaarkood aysan sharciyaysnayn oo qorya iska wata laakiin shaqooyin badan ama shaqo culus oo ay qabteen ciidanka ammaanka waa laga guulaysa waxaasoo dhan xaqiiqatan aad iyo aad ayaanan rabnaa inaan uga mahad celinno hay-adaha ammaanka kala duwan booliiska nabad sugidda boliis militariya iyo maamulka degmada oo iskaashaday waxaan rabnaa in meeshaas lagu sii hayo iyo meel ka fiican guud ahaan gobolka banaadir caasimaddu amnigeedu maalinba maalinta ka dambeeya waa ka soo fiicnaanaya Eh, labada sano oo dowladda madaxweyne xasan sheikh ay joogto dalka maalinba maalinta ka dambeeda d- ammaanka guud oo dalka waa soo hagaagayay gaar ahaan caasimaduna kor ayay u socotay ammaankeedu uu socdo degmadan hadda caawa aan ka hadlayno oo xilligan ammaankii maaragta laga shiraayo sidii horumarintii bulshada laga shiraayo iyo hay-adihii iyo maamulka ay shiraayaan waa aniga inkaga warramayo aan idin leeyahay soonkan soonkiisii kale eh, xilli waxaa la gaaray bulshadu ay tiri xataa masaajidkii ma aadi karno hamiinkii ma soco karno ciyaal weera awgeed ciyaal weeradu waxay ahaayeen daahiro ama maaragtay eh, wax magaalada muqdisho mar ka soo baxo culays badan ku haayo marka meelihii ugu darnaana halkaana ka mid ahayd hadda waxaan arkaya kuwa xala soo qoraya ciyaal weeraa ku soo laabtay eh, degmada kaaraan Eh, sababaha aan caawa halkaa u nimiday ka mid aheed sababta ay maaragta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanku ay ishir- u shiraayeen bal waxaas maxaa ka jira ayay ka mid aheed hawshaas marka aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa eh, saraakiisha ammaanka ee hawshaas ku mashquulsan iyo guddoomiyaha degmada halkaas ka sii wada hawsha annaguna hadduu ilaahay yidhaahdo garabkiinaan nahay Eh, galabta waxaa taliska dhexe ee ee booliiska soomaaliyeed kubaanda booliisiya ka dhacay shirkii caasimadda oo maaragta guddoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska ay goobjoog ka ahayeen iyo maaragta saraakiishii kaloo nabad sugidda weliba kursimihii nabad sugiddana uu joogay iyo saraakiishii kale qaybihii guud waxaana laga hadlayey eh, dabcan waxaad ogtihiin maalmihii lasoo dhaafay maalmo waxaa imtixaankii eh, dugsiyada ama iskuullada xa- magaalada muqdisho ku yaalay dugsigii dhexe kii sare ayaa la galay aad ayaa ammaankiisa looga shaqeeyey dhanka caalamka ciidamo ka tirsan dalka israa'iil ayaa la daaweynaya kadib markay si xun ugu dhaawacmeen dagaal ka dhacay waqooyiga marinka khaza militariga israa'iil ayaana ee sidaasi shaaciyey ugu yaraan saddex boqol labaatan iyo afar askari oo israa'iiliyiin ah ayaa la dilay kumanaan kalena waa lagu dhaawacay dagaalada khaza tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka dhulka ee marinka khaza toddobiy labaatankii ee bishii tobanaad ee sanadkii hore intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeen internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w sta f m c o k e warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin wanaagsan nabadgelyo